kama dambaynin inay xabad joog istaagtay kama dambaynin qaraxa inuu istaagay kama dambaynin fikirkii inuu istaagay waxaa weeyaan dagaal hor leh oo kii hore ka bedelan oo welibana lasii horiyey ayaa dib usii bilowday oo ah alqaacida hadday berigii hore ay afghanistan ay ku dhoomaaleysanayeen hadda waxaa weeyaan meelo badan bay ka joogaan oo ay si caadi ah u joogaan tusaale ahaan bariga dhexe soo qaada yeman xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan waxaa soo qaadataa soomaaliya al-shabaab waxay ku biireen al-qaacida waxaa soo qaadataa suuriya hadda waxaa ka jira waxaa weeyaan ayagaa aada ugu badan oo welibana awoodaha ugu khatarsan ee iska dhiciya nimankan oo basaare asad weye intaa waxaa kuusii dheer aan aadna xaggan iyo waqooyiga waqooyiga africa iyo welibana galbeedka africa sida burkina faso iyo mali ilaa shan urur ayaa beri dhaweyto midooday oo ku biiray alqaacida marka waa awood marka dagaal kula jira duwalka duwalkan oo shimaal afriqiya tunis jazair morocco mauritania libya ilaa waxaa ku dartaa mali iyo burkina faso system waa waxaa weeyaan awood adag waaye oo xataa faransiisku ay ciidanka markay direen ilaa hadda waxaynan ayna soo afjarin weli dagaalka uu socdo xataa usbuuci lasoo dhaafay ay isdagaalamayeen maraykanku marka uu dilayay usama bin laden wuxuu rajaynayey in dalkiisa iyo dadkiisa iyo wadamada uu isbahaysiga leeyahayba ay ka nabad helaan weerarada ururka alqaacida hadda maraykanku ma ka nabad qabaa halista alqaacida dilkii usama bin laden kadib maraykanku waa dowlad runtii weyn oo teknolojiyada haysata oo istisaaci karta laakiin waxaa hadda iska muuqata in maadaama interestigeeda uu uu international caalami yahay oo wadamo ay saaxiibo yihiin arrintaas inaynan xaqiiqo noqonin oo welibana ay kor usoo kacday khatartii ay nimankan kasoo horjeeda reer galbeedka oo welibana nusaama bin laden iyo alqaacida inay sii xoogeysteen oo afkaartoodina sii bulaashay taana waxaa weeyaan waxaa lagu fasiri karaa oo keliya ahaa in uun la isticmaalo xabad xal kuma yimaado waxaana muuqata tahdiidku inuu sii ballaadhay oo maraykan maanta inayna nabad ahayn oo ay waxaa weeyaan ay hadda ka shaqaynayaan inay dad soo dhoofiyaan iyagoo baqahaya inay ijra-aad adag ay gelhayaan in si horle hadda ciidamo horle ay ciraaq u direen in hadda laftooda ay ciidamo usoo dirhayaan soomaaliya si oo la dagaalamaan al-shabaab waxaad dareemaysaa markii dagaalkii uu sii ballaadhay kharashkii wuu sii ballaadhay budgetkii lagu bixinayay wuu sii ballaadhay dagaalkuna waxaad moodaa sidan haddii u socdo marka la fiiriyo dagaalku saaxiib oo fari kama qodna waaya dilkii usama bin laden muxuu ka bedelay kororka iyo koboca kooxaha argagixisada ah ee ka baxsan alqaacida
runtii waxaan dhihi karnaa waxaa ka dhashay kobac waxaan usoo qaadanaynaa tusaale ahaan ururkan daacish inkastoo waktigii usaame uu joogay uu ninkan la dhaho azarqawi abu muscab azarqawi urduniga ahaa ee ciraaq joogay uu markaa isku dabrtay kooxihii meelaha jira joogay inkastoo usaame uu ku xirnaan jiray haddana markaasi afkaarta daacish bilaabatay kadib markii usaame uu dhintayna oo la dilana waxaa weeyaan waxan baa sii baahay oo khilaaf baa dhexal galay oo kiyaad ahaan baa laisku qabsaday oo yaa yaa yaa yaa usaaman bin laden waddadiisii ku taagan halkaasaa lagu kala booday markaasi nimankan daacish waxay dhaheen annagaa waddadii ku taagan oo waxaa weeyaan dagaalkii wadayna oo annagaa khila markaasi khilaafa ku dhawaaqeen marka waxaa la dhihi karaa wixii alqaacidii way sii kala jabtay marka koob nuskadan cusub koobigan cusub oo daacish ah ayaa waxaa weeyaan yaa dooradiisa hadda aad moodaa inay aada usii sarreyso oo cidnaba xataa aan badbaadinaynin xataa alqaacida ayna badbaadinayn laynayaan iska dhaaf dad kale inay inay cafiyaan ayaga laftoodana waxaa la dhihi karaa meesha ay ka ay ka bulaaleen ama ay ka burqadeen ama ay kasoo unkameen daacish markaa fiiriso waxaa jirta asbaabo mandhiqi aha oo sida ciraaq oo kale markaa fiiriso dadkii sunnada aha markii la gumaaday oo wax kasta loo diiday oo xukunkii loo diiday oo dumarkoodii la kufsaday markaasay soo baxeen oo baalahanay soo baxeen marka asbaabtaana waxaa ka dambeysay ciidamada maraykanku markay intay ciraaq ay la wareegeen haddana ay ka baxeen ayaga oo aanan dhisin ciraaq marka waxaan dhihi karaa arrintan oo daacish oo soo baxday oo welibana sii xoogeysatay inkastoo hadda baryahan dambe dagaalo adag lagula jiro oo sidii hore ayna ahayn baa laga yaaba laakiin haddana awood jirta weeye oo waxaa weeyaan murashax u ah oo laga yaaba ina tusaal inay laga yaabo inay labaatanka sane soo socota xataa daacish inu jirto wax suurtagala waay haddiiba dilkii usama bin laden sida aad sheegayso aanu wiiqin awooddii alqaacida oo suuriya iyo ciraaq iyo yeman iyo soomaaliya galbeedka afrika iyo waqooyiga afrikaba ay goobo ay ku xoogan yihiin ka jiraan maxaad is leedahay waddada ugu habboon ee looga guulaysan karo ama lagu xakamayn karo halista ee ururada argagixisada ahi maxay tahay baad is leedahay waddada ugu habboon waa in duwalkan in la helo midnimo siyaasadeed in la helo dadkan ay taaga dadkan culimada ah ee laga yaabo ama way tahay ee garan kara nimankan hubka wata in nimankaas laftoodana ay qorsho keenaan oo ay dawladda la shaqeeyaan oo qorsho badbaadina la keeno waxaa muhiim aha in manaahijta lafteeda dib loogu noqdo oo manaahijta la dhigahayo in la fiiriyada wax meesha ku jira weeye waxaa muhiim aha dhalinyarada in shaqaabuur loo sameeyo oo waxaa weeyaan faqriga lala dagaalamo waxaa muhiim aha oo kale in awood military oo loo kali ah la adeegsado oo mar kasta waxaa weeyaan awoodan khaarijiga ah ay noqoto mid aan badana muuqanin